إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahintii islaamiga ee alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay biriq ku dhacday degmo ka tirsan gobolka galgaduud warbaahin taabacsan wasaaradda dagaalka maraykanka ayaa warbixin ay qortay ku sheegtay in weerarkii beri dogle uu ahaa kii uu khasaaraha badnaa ee ciidamada maraykanka lagula beegsado soomaaliya maamulka la baxay jubbaland ayaa cambaariyey heshiiskii ay dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ku yeesheen magaalada muqdisho cabdimaalig muuse coldoon ayaa laga sii daayay xabsi ku yeela magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan waxaa fashil ku soo dhammaaday shirkii madaxda dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada uga socday magaalada muqdisho iyadoona madaxweynaha maamulka koonfur galbeedna uu ku laabtay magaalada baydhabo akhbaaraadka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ka mid ah dowladda bakistan ayaa duqaymo culus ku garaacday magaalo dhacda gobolka kashmiir ee qaybta hoos tagta maamulka dalka hindiya intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga hel furqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا waa subaxnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay biriq ku dhacday degmo ka tirsan gobolka galgaduud faahfaahin kuwaadan warkan waxaa la diyaarah mubaarak cumar maalintii shalay roobaba xoogan ayaa waxay ka da-een degmada caabudwaaq oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya roobkan mahiigaanka ay ka da-ay qeybo ka mid ah gobolka galgaduud ayaa dhan kale waxaa ka dhashay khasaaro dhimishiyo dhaawac ah kadib markii halkaasi biriq ku dhacday biriqda ayaa ku dhacday suuq adhiga ee magaalada caabudwaaq waxaana ka dhashay dhimashada hal ruux iyo dhaawac saddex ruux oo kale gadoomiyaha degmada caabudwaaq axmed diiri ayaa faahfaahin ka bixiyey biriqda ku dhacday magaalada iyo waxyaabaha ka dhashay waxaa imaaday roob dabaylo wato aada u xoog badan waxyar kadibna waxaana soo gaaray war ka sheegaya in meel barxadka oo siiga dheera la yidhaahdo khaasatan qayb suuqa ariga la yidhaahdo oo ay dad ku ganacsan jireen ay ku dhacday bahashaasi biriqda ay ku dhacday inta haddeertaan soo gaartay hal gabar ayaa meeshaasi u dhimatay ilaahay ha u naxariisto saddex qof oo kaleetana xaaladooda hadda way soo kabsanaysaa laakiin xaalad marka hore kooma ayay galeen marka saasaa wax u dhaceen biriqdan ku dhacday magaalada cabadwaq ayaa imaanaysa iyadoo guud ahaan dalka uu ka curtay roobka xilliga guuga warbaahin taabacsan wasaaradda dagaalka ee maraykanka ayaa warbixin ay qortay ku sheegtay in weerarkii belidogle uu ahaa kii uu khasaaraha badnaa ee ciidamada maraykanka lagula beegsado soomaaliya warbixin ku aadan warkaas waxaa inoo akhrinayay cabdisamed cabdulaahi staran strabis oo ah warbaahin si rasmi ah oo sogta wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa waxay sheegtay in howlgalkii dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay labada kun sagaaliyo tobankii ku beegsadeen saldhigga maraykanka ee ballidogle uu ahaa weerarkii ugu weynaa ay ciidamada maraykanka ku sugan soomaaliya ay la kulmaan intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa labada kun sagaaliyo tobankii garoonka diyaaradaha ee ballidogle iyo ciidamada maraykanka ee halkaasi ku sugan ayay warbixinta xustay inay ahaayeen bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta al-shabaab waxaanay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ay shaaciyeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus soo socday muddo saacado ah warbixintan uu si gaara u diyaariyey john vandivender oo ah wariye milatari oo ka tirsan wargeeska hoostaga betaconka ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadii al-shabaab ee howlgalkii fuliyey ay gudaha saldhiga ku qarxiyeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa inkastoo wargeeska aanu sheegin khasaaraha goobtaasi ka dhashay ayaa wuxuu tilmaam ka bixiyey inta uu leeka baaxadda iyo awoodda uu lahaa qaraxaasi waxaana lagu sheegay inuu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana goobtii uu qaraxa ka dhacay uu ka dilaacay god aad u qoto dheer oo cabirkiisa uu ku sheegay labaatan mitir weerarkii ballidogle oo wargeesku kaga faallooday warbixin uu shalay daabacay ayaa ahaa howlgal galaaftay nolosha ugu yaraan boqol koob iyo labaatan askari iyo saraakiil amerikaan ah laguna burburiyey diyaarado iyo gaadiid dagaal iyo sidoo kale qalab milatari oo aad u fara badan sida ay al-shabaab shaaciyeen wargeyska star anstrabis ayaa walaac xoogan ka muujiyey sii socoshada howlgalka ciidamada maraykanka ee africom wuxuuna sheegay inaanay caddayn jihada mustaqbalka ee howlgalka africom ee soomaaliya maadaama uu yidhi dhammaadka mudaxileedkii hore trump u amray in dhammaan ciidamada maraykanka laga saaro dalka soomaaliya horaantii bishii lasoo dhaafay iyo maarso ayay ahayd markii warbaahin caalami ah oo laga leeyahay dalka maraykanka ay shaacisay in maamulka cusub ee donald trump uu wado qorshayaal uu ku doonayo inuu albaabada isugu dhufto taliska africom
maamulka la baxay jubbaland ayaa cambaareeyey heshiiskii ay dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ay ku yeesheen magaalada muqdisho cabdinaan xaaji muxsin ayaa faahfaahin ku aadan warkan la diyaaraa golaha wasiirada ee maamulka la baxay jubbaland ayaa shalay magaalada kismaayo ku yeeshay shirkoodii caadiga ahaa waxaana shirka guddoominayay hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland axmed madoobe war-saxaafadeed ka soo baxay kulankan ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu cambaareynayo shirkii ka dhacay muqdisho ee u dhexeeyey hogaanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar waxaana lagu sheegay inuu baalmarsan yahay dastuurka u degsan ee ay ku dhaqmaan bayaan kale oo xalay kasoo baxay shirkii muqdisho ayaa lagu sheegay inaanay dhinacyada ka qaybgalay shirkaasi maamul jira u aqoonsanaynin maamulka la baxay jubbaland ee haatan ka jira kismaayo dowladda federaalk oo hogaamiyo xasan sheekh maxmuud ee fadhigeeda yahay magaalada muqdisho iyo maamulka la magacbaxay jubbaland ee ka arrimiya magaalada kismaayo ayaa marba marka xigta cirka isku sii shareeraya xurgufta iyo xiisada siyaasadeed ee u dhexaysa labadan iyadoona midba midka kale uu sheegayo inuusan aqoonsanayn cabdimaalik muuse coldoon ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan axmed cali cabdilaahi ayaa faahfaahin ku aadan warkan la diyaaraa maalintii shalay waxaa mar kale xorriyadiisa dib u helay samafale cabdimaalig muuse coldoon kaa oo u xirnaa maamulka la baxay somalilan ee uu fadhigiisu yahay magaalada hargeysa deysmada cabdimaalig ayaa timid kadib markii saacadihii lasoo dhaafay maamulka la baxay somalilan uu ku xukumay lix bilood oo xabsiya iyo inuu bixiyo lacag dhan saddex boqol oo dollar ehlada coldoon ayaa kol sii horeysa sheegay in xarigga loo iibin karo ugu dambeynna maalintii shalay iyuu xorriyadiisa dib u helay iyadoo laga sii daayay xabsiga uu ku xirnaa maamulka la baxay somalilan ayaa marar badan waxa uu xabsiga u taxaabay cabdimaalig muuse coldoon waxaana inta badan eed looga dhigaa in uu jeediyo hadalla uu ku dhaliilayo maamulkaas waxaa fashil ku soo dhammaaday shirkii madaxda dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada uga socday magaalada muqdisho iyadoona madaxweynaha maamulka koonfur galbeedna uu ku laabtay magaalada baydhabo faahfaahin ku aadan umuurtaas waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi waxaa fashil iyo ismarin waa kusoo dhammaaday shir dhowaan ay dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ku yeesheen magaalada muqdisho shirkan ayaa wuxuu fashilmay kadib markii la isku mari waayey dhismaha iyo xilal qaybsiga xisbi siyaasadeed ay rabeen inay ku midoobaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka balse lagu kala tegay lafta gareen ayaa shalay isagoo caraysan muqdisho isaga dhaqaaqay waxayna wararka qaar sheegayaan inuu doonayo in baydhabo uu ka qabsado doorasho uu isagu ku soo baxo xasan sheekh ayayna sidaasi ku kala tageen isagoo qaaday dhabbihii axmed madoobe iyo saciid deni qodobada amniga ayaa sidoo kale qayb ka aha arrimaha shirkan lagu gorfeynayay kaas oo ay shisheeyaha ku sugan dalka gadaal ka riixayeen maadaama xarakada shabaabul mujaahidiin ay waayihii u dambeeyey kordhiyeen dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka taas oo culays weyn ku noqotay islamarkaana goobo istaraatiiji ah oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ay kala wareegeen balse waxaa muuqata inaan ahmiyad weyn la siin arrimaha amniga sida ay sheegayaan dadka wax ka yaqaana ciidanka laakiin saameynta ugu weyn la siiyey maamulka la baxay e c c khaatumo oo lagu sheegay inay xubin ka noqon doonaan maamulka uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud iyo maamulka isku magacaabay jubbaland oo khilaaf xoogan kala dhexeeyo villa soomaaliya si kastaba cabdicasiis laftagareen ayaa ka mid ahaa madaxda saddexda maamul goboleeda ee sida aadka u taageersanaa madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud balse waxaa muuqata inuu kalsoonidii kala laabtay villa soomaaliya sidaba ay horey u sameeyeen labada maamul goboleed ee isku magacaabay puntland iyo jubbaland warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga hel furqaan markaana warka dibadda dowladda bakistan ayaa duqeymo culus ku garaacday magaalo dhacda gobolka kashmiir qeybta hoos tagta maamulka dalka hindiya duqeymo culus ayaa laga soo sheegaya in xalay fiidkii ka dhaceen gobolka kashmiir qeybtiisa ay maamusho dowladda hindiya halka ay sidaa gaarka uga dhaceen duqeymaha xoogan ayaa xadbeen adka ay kala qaybiyaan goboladaas siday sheegeen booliiska hindiya magaalada uri oo halkay bartilmaameedsadeen gantaalada dowladda bakistan ayaa wax ka yar laba mayl u jirta xadka xakameynta ee labada dowladood ilaa iyo hadda ma jirto wax khasaare oo ka soo baxay weerarkaas inkasta oo uu ahaa howlgal culus tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhex qarxay labadan dal dowladda bakistan ayaa dhulka soo dhigtay tiro diyaarado ah kuwaasoo qaar ka mid ah ay dowladda hindiya ka soo gadatay dalka faransiiska taasoo fadeexad iyo sumcad daro ku noqotay warshadaha faransiiska kadib markii diyaaradahooda ay nidaamka difaaca hawada ee bakistan kusoo rideen saacado gudahood warkii dhegeystayaal saake oo jimcaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan weynageynta